waxaa looga hadlay qaabkii loo horumarin lahaa magaalada Kismaayo wafdigu waxay soo bandhigeen qaabkay u horumarsin lahaayeen magaalada Kismaayo ayadoo afar qayb ah qaybta ugu horeyso in la sameeyo system amba nidaam oo biyaha survey in la sameeyo amba saxan oo qaabka biya oo nadiif ah magaaladii loo gelin lahaa amba ugu dhaqangeli lahaa qaybta labaad in la sameeyo ama laga dhigo xafiis oo suurigelinaya ama awood u leh in mashaariicda dhisidda kismaayo oo dhaqangeliyo xafiiskaasoo qalabkiisiio u dhammaystiran hadday ahaan lahaayeen makiinooyinka oo jidka oo lagu dhiso qalabkii iyo shaqaalihii oo dhan oo wato qaybta saddexaad in la dhiso jidad jidadkaas oo magaalada kismaayo lagu dhisi doono qaybihii ay kale yihiin insha allah shirarka kale ayaan ka sheegi doonaa laakiin waxaa la isku fahmay hadda in jidad la dhisi doono hadduu alla idmo qaybta ugu dambaysana in oo hadday suurigal noqoto west management dhinaca nadaafadda garbishka duu ahaan lahaa iyo taa laftirkeeda waxaa waaye qayb kale ugu dambayso oo loogu talagal mashruucan inuu inuu uu ka dhaqan galo haddii alla idmo waxaan soo gaarnay magaalada kismaayo oo aan u nimid inaan la qaadano wadahadal dowladda dowlad goboleedka jubbaland halkan waxaana wahliyey wafdi ka socda world bank ama bangiga adduunka waxaan halkan u nimid inaan kala hadalno dowladda mashruuc weyn oo laga fulinaya magaaladan kismaayo oo loogu talagalay in magaalada kismaayo dib u dhis loogu sameeyo mashruucan lacagta ku baxaysa waa lacag malyan oo doolar ku dhow waxaana rajaynaynaa in maaragtay magaaladan kismaayo ay noqoto magaalada sidii lagu yaqaanay quruxdeedii iyo inay soo noqoto maxaa la yidhaahdaa milicdii lagu yaqaanay magaaladan kismaayo